bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar lagu dilay taliy ku-xigeenkii ciidanka danab iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda oo ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud
dowladda federaalka oo sheegtay in ay waa in di- ay dishay dagaalyahano badan oo ka tirsan al-shabaab oo weerar kusoo qaaday saldhigga ciidanka xoogaha ay ku leeyihiin degmada galcad
gudoomiye aadan madoobe oo musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed kala hadlay sidii uu guuleysan lahaa shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka socda magaalada baydhabo
madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida oo mas-uuliyiinta iyo deegaanka ugu digay inay ku kacaan arrimo musuq maasuq iyo wax isdabamarin
dowladda soomaaliya oo shaacisay inay socdaan qorshayaal lagu jihaynayo dhallinyarada soomaaliyeed si ay u helaan fursado shaqo
dowladda kenya oo sheegtay inay howlgal ku dishay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
maraykanka iyo xulafada yurub oo dowladda yukrain u ballanqaaday inay siinayaan hub dheeraad ah oo ay kula dagaalanto ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad sannada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya d- weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay saaka ay ku qaadeen saldhigga ciidanka danab ee ay ku leeyihiin deegaanka ama degmada galcad ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug weerarkaas oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyey islamarkaana lagu weeraray saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen degmada galcad ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana weerarka kadib dhacay dagaal xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocihiisa kala duwan sida lagu helayo wararka naga soo gaaraya degmada galcad ee gobolka galgaduud khasaaro dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaas waxaana dadka dhintay ku jira taliy ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska danab kaa lagu magacaabi jiray xasan maxamed cismaan xasan tuure iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo ku sugnaa xilliga uu weerarku dhacayay degmada galcad gaar ahaan saldhigga la weeraray iyadoona dagaalka u dhacay dhinacyada uu soo kala gaaray khasaaro dhinaca kale war-saxaafeed kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaalkii ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud war-saxaafeed ee soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkii ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud ee ciidanka xooga soomaaliya ay uga dhinteen toddoba askari oo ku jiro taliyo ku-xigeenkii danab sidoo kalena ay jiraan askar kale oo dhaawac soo gaaray sidoo kale war-saxaafeedka ayaa waxaa lagu sheegay in in ka badan boqol dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay weerarkii ay kusoo qaadeen saldhigga ciidanka xooga ay ku leeyihiin magaalada galcad iyo gobol galgaduud halkaas oo ka mid ah goobihii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xooga dagaal culus oo halkaas ka dhacay ayaa sidoo kale waxa ay lagu sheegay war-saxaafeedka kasoo baxay dowladda in lagu gubay gaadiid dagaal oo gaari ilaa iyo shan gaari uuna ku jiro mid ka mid ah gawaarida gaashaaman waxaana la sheegay sida war-saxaafeedka lagu sheegay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerarkaas sidoo kale war-saxaafeedka soo saara dowladda ayaa waxa ay ugu mahadcelisay saaxiibada caalamka ee mareykanka oo ay sheegtay inay gacan ka siiyeen weerarka ama ay gacan ka siiyeen weerarka lagu diray ee sheegtay dowladda xubno ka tirsan shabaabka dowladdu waxay sidoo kale u rajeynaysaa caafimaad dadka ama askarta waxyeelada kasoo gaartay weerarkii ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud dhankooda al-shabaab war ay ku qoran barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen in ay khasaaro ku gaarsiiyeen ciidankii ku sugnaa xeelada la weeraray ee ku lahaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka degmada galcad ee gobolka galgaduud islamarkaana waxay sheegeen inay khasaaro badan gaarsiiyeen ciidankii halkaas ku sugnaa waa sida hadalka u dhigeen islamarkaana ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka balse waxaa wararka la helaya haatan ay sheegayaan in deegaankaasi ay ku sugan yihiin ciidamada kumaandooska danab iyo kuwa gorgor iyo sidoo kale ciidanka deegaanka ee macwiisleyda si kastaba al-shabaab ayaa waxa ay maalmo ka hor laga qabsaday islamarkaana ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada galcad ee gobolka galgaduud degmada xaradheere iyo sidoo kale degmada ceelbuur ee ka tirsan gobolka waa ceeldheer andhadaadi ee ka tirsan gobolka galgaduud oo ay muddo ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
biyi aadan madoobe ayaa musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed kala hadlay sidii loogu guuleysan lahaa shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka socda magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah midooda musharaxiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo madasha samata bixinta koonfur galbeed kulankan oo ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxaa looga hadlay arrimaha shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed oo ka socda magaalada islamarkaana looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xal uhelidda khilaafka doorashada kulanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo madasha samata bixinta iyo midowda musharaxiinta koonfur galbeed ayaa waxa ay diiradda ku saareen sidii loogu guuleysan lahaa gogasha taala magaalada baydhabo ee looga arinsanayo dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed madoobe oo baydhabo ugu sugnaan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa waxa uu dadaal badan ku bixiyey sidii uu u guuleysan lahaa shirkan oo dan u ah maamulka gudoomiye aadan madoobe oo shalay la kulmay odayaasha dhaqanka ayaa wuxuu u xilsaaray in ay xaliyaan khilaafaadka iyo wixii madmadoow ah ee ka dhex jira bulshada reer koonfur galbeed si wejiga koowaad ee dib u heshiisiinta u noqota mid miro dhal ah
wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii dhallinyarada soomaaliyeed ay shaqo abuur u heli lahaayeen islamarkaana ay wado qorshe oo dhallinyarada soomaaliyeed lagu siinayo shaqo abuur islamarkaana loogu sameynayo dhallinyarada wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumadda ay ku dadaaleyso sidii dhallinyarada soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursado shaqo islamarkaana dowladda ay ku guda jirto qorsheyaasaas wasiirka oo sii hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda ay ahmeed gaara sii doonto sidii dhallinyarada shaq abuur loogu sameyn lahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed bare maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhallinyarada looga baahan yahay inay ka qeyb qaataan dadaalada dalka ka socda iyo sidoo kale sidii dadka dhallinyarada ah loogu jihin lahaa in ay dalkooda u adeegaan oo ay fursado shaqo uga helaan
wasaaraddu markii la dhaho horta qorsho iyo jihayn qorshayaal tira badan u yeelaan mararka qaar waxaa muhiim ah oo qorshayaashaas aysan ka dhaqagelin yacni cabacitiga ama miisaaniyaddu wasaaraddu ay ku leedahay dalka runtii maxay tole miisaaniyaddu dalkun waa dareemi kartaa aaday u yar tahay wasaaraddu maanta hadda aan anagu mataqaliidgaraynayna bulshada intaas ay fiirsanayso miisaaniyadda ay ku shaqaynayso maanta waa wax aada u hooseeya amaaan dhihi karo mararka qaar wasaaradaha administrationka ah ayaa laba jibaar naga badan yihiin waxa la yiraahdo dhaqdhaqaaqooda safarka ama sahay safarkooda naga badan waxa anaga aan ku wasaarad ahaan aan maxayto ka haysanah miisaaniyadda marka xaggaas loo fiiriyo marka xoogaa waa duruuf iyo challenge haddana dhanka kale waxaan aaminsanahay wasaaraddu inay wasaarad aada u weynay tahay capacityga potentialkeeda fursadeeda marka anagu waxaan rabnaa inaan dhanka kale anagu hadda aan ka shaqeyno anagoo kaashanayna dhallinyaradaas hadda ee wax soo bartay inaan waxaan rabnaa hadduu dhallinyarada abuurno fikrado ama income generation oo dhaqaale abuur inaan sameyno oo aan ku kobcinayno miisaaniyaddan wasaaradda si aynu u laba jibaarno howlaha iyo qorshayaasha aynu rabna inaan ku jihayno dhallinyarada marka meel fiican ay noo mareysaa qorshe fogaana ka leenahay hadduu ilaa yaraado insha allah waqti dhowna waxaan bilaabeynaa say u kala horeeyeen mudnaantooda hadduu ilaa yiraahdo
dowladda kenya ayaa sheegtay inay howlgal ku dishay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ciidamada ammaanka ah dalka kenya ayaa sheegay in toban dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen bariga kenya sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda kenya khamiistii waxa ay sidoo kale soo furteen hub ay ka mid ahaayeen baasuukayaal iyo walxaha qarxa kadib markii ay arbacadii kula dagaalameen al-shabaab tuulada galmagalah ee ismaamulka gaarisa sida uu yiri thomas beta oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka buura howlgalkii looga sifeynayay al-shabaab ee ku sugnaa gobolka waxaa fuliyey kooxdeena hay-adda kala duwan ah waxaana ay ku guuleysteen inay ka takhalusaan toban ka mid ah al-shabaab ayuu yiri
madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe maxamed cagjar ayaa waxa uu si adag uga hadlay arrimaha la xiriira musuq maasuqa iyo sidoo kale waxa uu digniin u diray dadka ama mas-uuliyiinta deegaanka ay ku howlan in ay musuq maasuq iyo sidoo kale wax isdabamarin ay sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka ama waa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe cumar maxamed cagjar oo ka hadlayay shir qiimenaha oo loo qabtay mas-uuliyiinta gobolada uu ka koobaya deegaanka ayaa sidoo adag uga hadlay musuq maasuqa iyo ciqaabta uu mas-uulka lagu helo muteysan doono musuq maasuq madaxweyne cagjar ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumadiisa ay xooga saari doonto sidii looga hortegi lahaa islamarkaana dadaal kasta loogu sameyn lahaa in mas-uul ka tirsan dowla deegaanka soomaalida uusan wax musuq maasuqa ku kacin wuxuuna sheegay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo mas-uuliyiinta deegaanka ka tirsan isla markaana lagu helaa in ay fal musuq maasuqa ay ku kacday isagoo sii hadlayay madaxweyne waa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ayaa waxa uu sheegay in waqtigii hore mas-uulka musuq lagu helo xilka uun laga qaadi jiray balse haatan ciqaab iyo sidoo kale ganaax waa lagu ridi doono waa sida uu hadalka u dhigay arrimaha musuqa ayaa waxa uu sheegay inay qorsho weyn uga deesan tahay dowla deegaanka soomaalida islamarkaana waxa uu tilmaamay in ay xooga saari doonaan sidii looga taqalusi lahaa cid kasta isku dayda in ay musuq maasuq ku kacdo sidoo kale madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar cagjar oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas waxa uu kusii daray in ay ka go-an tahay sidii loola dagaalami lahaa cid kasta oo ku howlan arrimaha musuq maasuqa islamarkaana waxa uu sidoo kale sheegay inay xukuumadda ku dadaali doonto arrimahaas duhur aad ka dhageysaneyseen redio dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararka adla haysa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel